dhalinyarada magaalada jowhar ee caasimadda hirshabelle yana bilaabeynyo silsilqaanka kadhisanga araggiyo sidoo kale dayaatirka suubiyang waadooyin muhiimiga in isdirarowka baabuurtiyo bulshada welibana dhallinyaradan oyo iska taladeensa gaari howlooyinka bilaabina xaafada horseedoo kumude xaafadaha magaalada jowhar iyo-ona sii wada doon howlinga hana kumude dhallinyarada yana ku hadlay shaqada beliida dhismaha iyo ridan dayaatirowka iyo kuqabudahayaan xaafada horseed ee magaalada jowhar welibana bulshadanka baagana inay kaalinta ku qaadaan waxaanu taagannahay inaan soo celinno bilicdii xaafadda xaafadda horseed annagoo u adeegsan doonno iskaashi bulsho saan u qabsanno horumarinta qorxinta deegaankeenna annagoo kaashaneenna bulshadeenna indhergaradkeenna aqoon-yahanadeenna odayaasheenna haweenkeenna annagoo iskaashaneenna aan rabnaa inaan soo celinno bilicdii magaalada waxaan rabnaa bulsha kaab inaan samayno oo aan u istaagno inaan dayacatirno waddadan inta aan kari karno annagoo isku duuwan deegaanka reer jowr se u yihiin oo dhan iyo communitiga bannaanka jira oo la yidhaahdo jowr community insha allahu tacaala waxaan rabnaa inaan deegaankeenna qurxsano bulshada waxaan ku wacyigelinaynaa in kaalintooda ay ka qaataan dayacatirka iyo qurxinta deegaanka waa shay aad u muhiim ah
bulshaa iskaashatay waana wax muddo badan la sugaayo bulsho kacdo iskaashato wax wada qabsato runtii waxaan rabaa inaan annaga isku bogaadino guud ahaanne bulshadan siday isku kaashadeen ganacsatada leh odayaasha leh dhallinyarada leh waxaan rabaa sidoo kaleente inaan ugu mahad celiyo isbuucaanay soo socoto hawshaan ilaa hadduu yidhaahdo isbuuca kale iyo kan xiga iyo kan sii xigana way socon doontaa ilaa iyo aan ka gaarayno ama bulshada aan ka gaarsiihayno isbeddel muuqdo oo wax la taaban kara ah waxaad warkayga wuxuu badanaa doonaa baaq waxaan u baaqaynaa dhallinyarada ka soo jeedo gobolka shabeellaha dhexe degmada jowar khaasatan jowar kuwa maqan qurbaha jiro iyo kuwa joogowo inay ka qayb qaataan dib u dhiska dalka iyo degmada waa waxaan hubaa haddii gacmaha leys gashto in wax badan la qaban karo lagana kaaftoomi karo dowlad dowladdu waa waxay qabato waxyar waaye dadka ayakaa qabsado ayakaa dhisto degmadooda iyo deegaankooda marka waxaan rajeynaa insha allah inaan ku guulaysano hadda waxaan bilaabnay maxaan ku rahdaa waddada dayactirkeeda iyo taaladaanoo nooga cusub taaladan taalo qurux badan aan ka dhisi doonnaa hadduu ilaah idmo waddadan waxaan kasoo bilaabaynaa sida macalin jees oo noo sheegay nambar uno ilaa iyo buundada aan dhisi doonnaa hadduu ilaah idmo insha allah dhallinyaradan oo ay ahaano mudan inilakadeyda yaan ka haysadiyoon hormari lahaayeen beleyda deegaansho